ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin mushaarkiisii inta lagu soo qaaday kaaryoone ama gaari gacan gurigiisa loogu keenay iyadoo la riixayo ayaa guriga loogu keenay lacagta weliba nadiif maysan ahayn waa wasaqaysneyd oo saliid iyo xeer ayaa laga soo buuxiyey oo lacagtaasi intay leeg tahay weliba sababta keentay in qaabkaasi lacagta lagu siiyo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan iyadoo caawan aan idii hayo maanse laga sameeyey carruurta hoyla-aanta amaba dadka qaar ay u yaqaanaan derbijiifka duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabbana ma arag taliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaan
waa wixii ay carruurta iga sheekeeyeen oo sugaamisan waa wixii carruurta ay iga sheegeen oo sugaamisan waa wixii ay carruurta ay tabanayeen oo sugaamisan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sheekadaasi mushaharka kaariyoonaha lagu soo daabulay iyo weliba halabuurka iyo heesaagu haynoo dambeeyaane bal marka hore aynu wada dhegaysanno codka fanaanada faaduma cabdilaahi kaahin maandeer oo ay la jiibinayaan qaar ka mid a fanaaniintii waaberi
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka
abaalmarinaddoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
burbaa lagu xidhay iblayskae biadanbilataya bilkhayr burbaa lagu xidhay iblayskae bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey muslinkuu beerraqaayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beerraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin aynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno codkaasi fannaanadda faadimo cabdilaahi kaahin maandeer oo ay la jiibinayeen qaar ka mida fannaaniintii waa beri malaayiin qof ayaa maalin kasta dunida dacalladeeda u shaqo taga goobo kala duwan kuwaasoo fidiya adeegyo tiro badan oo ay dadkaasi kaga xoogsadaan xirfadahooga u gaarka ah waxaana sida caadiga ah aynu naqaano qof kasta marka ay bishu dhammaato u xaadiraa mushaharkiisii oo ah wixii uu bishaasi oo dhan xoogsanayay amaba uu soo tabcayey iyadoo goobaha loo shaqeeya ay qaarkooda lacagta qofkaasi amaba dadka u siiyaan iyadoo lacag caadi ah amaba waxa loo yaqaano kaash halka kuwo kalena ay ugu shubaan akownnada amaba xisaabaada gaar oo ay dadkaasi ku leeyihiin bangiyada bal haddaba dhegaysta ka waran haddii mushaharkaagii aad sugaysay bisha dhan inta kaariyoono lagu soo raro adigoon ka warqabin ee gurigaaga albaabkiisa lagu soo dhigo waa sheeko dhowaana qabsatay nin u dhashay waddanka maraykanka oo shirkaddii u shaqaynayay lacagtii mushaharka ee u ku lahaa ay ku dhowaada boqol kun oo xabo oo ah qadaadiic amaba shilimaad ah ay kaabadda guriga u soo dhigtay taasoo keentay inuu lacagtii uu soo shaqaystay uu iyadii dib uga sii shaqeeyo si uu u kala hufo bal aan soo dhoweeye cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inoo dhammaystira waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ahayd nin meel ka shaqaynayay ayaa shaqadii ka tegey kadibna ma aragtay lacagihii loo soo diri lahaa ama deyntii uu ku lahaa shirkadii uu ka shaqaynayay oo ka tegey iyo asaga ayay dhex martay marka lacagta uu ku lahaa shirkadda ama mushaharkiisa ah ee ugu baaqiga ahaa waa intee leeg lacagta ugu harsaneed sidaan la soconno qofka marka uu shaqada bilaabayo ee waddankan maraykanka waxaa ka jira in qofka toddobaadka ama labada toddobaada ugu horeeya lacagtiisa laga dhigo marka lacagtaas laguma siinayo sida caadiga ah markii laakiin shaqada aad ka tagto ayaa lagu siin doonaa wixii labadaasi toddobaad ka dambeeya lacagtii aad shaqaysato ayaa toos kugu soo dhacaysa marka ninkan shaqadiiuu ka tegey markii uu shaqada ka tegayna hada deynadii wiiga ugu horreysay lacagtooda uu ku lahaa in loo soo diro ayay ahayd waxay dhacday bishii november waxayna ka dhacday magaalada atlanta ee gobolka georgia marka lacagta waxay ahayd sagaal boqol iyo shan iyo toban dollar ayaa ugu harsanayd oo ay ahayd in loo diro waa hagaag garane waa sagaal boqol iyo shan iyo toban dollar de gebigeeda wax qofu jeebka ku qaadi karo wax yaro kooban saynu ka warqabno waxaa loogu soo diray si ka duwan siduu filayay shilimaad baa loogu soo diray ama qadaadiic hanaanka loogu soo diray iyo tiro intee leeg bay noqotay
taas ayaaba ah waxa aada lisoo weydiinaya oo lala lala fajacay ninkan lacagtii markii loo soo dirayay halkii uu ka filayay lacag warqado ah in loo soo diro waxaa loo soo diray lacag dhaghaan ah oo maaragtay weliba lacagtii waxay ahayd sagaal boqoloo dollar oo loo bedelay waxa loo yaqaano bini bini kadibna waxay noqonaysaa sagaashan kun oo xabo oo lacagahan shilimaadka oo kale ah weliba lacagta waxaa loogu soo shubay gaari gacan iyadoo la riixayo ayaa guriga loogu keenay lacagta weliba nadiif maysan ahayn waa wasaqaysneyd oo saliid iyo xeer ayaa laga soo buuxiyey oo lacag wasaqaysan ayay ahayd warqadna waa loo soo raaciyey oo weliba aan wanaagsanayna wax loogu sheegay marka taas ayaa la yaab noqotay gaari gacan shilimaad ah ayaa guriga loogu keenay waa hagaag taasaaba cajiiba weeyaan in intaa in lagi gaari gacanka lagu keeno laakiin qodobka isweydiinta le cabdiqaadir waxa weeyaan maxay tahay sababtan ninkani shaqaalo ahaa shirkaddan uu shaqaynayey lacagtan isagaa shaqaysto ku lahaa maxay laxadkaasi gaarsiiyey in lacagtiisii mushaharkee baaqiga ahayd oo ku lahaa qaabka noocaasa loo soo siiyo ninkan markii uu ka tegey shaqada hadee deyntii lacagta uu ku lahaa ayay ka yara daahiyeen kadibna waxaa dhex maray xiriir aan wanaagsanayn ilaa iyo heer dacwo ayay gaartay marka waaxda shaqaalaha ee gobolka georgia ayuu ka dacweeyey marka dacwadii ayaa socotay kadibna hadee markii uu ka gar helay iyagana dacwadaas iyo howlahaas iyo waxyaabihii dhex mara dartood ayay waxay u sameeyeen iyagoo ku xumaynaya isaga inay lacagtii bedeleen oo ay dhagxaan ama shilimaad gaari gacan ka buuxo ay sidaas ugu soeen marka ku xanuunjin ama ku dhibis isaga ay ku dhibayaan darteed ayayna ahayd de waynu naqaanaa waddankan maraykanka in qadaadiic ama shilimaad qofku qaato wax dhiba maaha mashiinaa bedela oo inta badan dadka waraaqaaba lacag caadiya uga dhiga laakiin arrinka cajiibkii waxa weeyaana ku jira lacagta nadiifba maaha oo waxa weeyaan xaydhi iyo saliid baa ka buuxda siduu sifeeyey markaa ninkani taasaaba hawlyaduba hawl kala ah waxay ugu soo talagaleen oo saliidda iyo xeerta ay usoo mariyeenba inay howl kaga dhigaan oo ninkan marna lacagtaas aysan noqonin mid uu si fudud ama qabow ugu raaxaysto ama wuxuu doonaya ugu fushado marka ninkan mar kastoo uu damco inuu lacagtii wax ku iibsado ayaa hortaala haddii uu damco in laba boqol oo dollar uu uu uu sameeyo waa inuu xisaabiyaa waqti ay ka qaadataa waxaa usii dheer inuu dhaqo uu nadiifiyo n shilimaadkii marka isaga ayaa kuu sheegaya markay ugu yartahay saacaddii bar ay ugu qaadataa laba boqol ama saddex boqol inaan lasoo baxo oon nadiifiyo oon tiriyo marka hawl baa ka haysata ninka in sagaashan kun oo xabo oo shilimaada uu tiriyo kadibna uu dhaqo marka wax sahlan ma aha aad iyo aad waa lacagtii u shaqaystay bu haddana dib uga sii shaqaynayaa markaa ninkan cabdiqaadir ma hadlay se muxuu kaga falceliyay arrintan ninkan wuxuu yidhi markay waxa ii yimaadeen aad baan u shoog u dhahay marka waan la fajacay ayuu yidhi laakiin hadalkii kale uu yidhi ayaa waxay ahayd inuu ku tilmaamo caruurnimo shirkad ama kambani u shaqaynaya inay sidaas u dhaqmaan ayuu ku tilmaamay fal caruurnimo ah oo dad waaweyn aysan ku dhaqaaqi karin inay ku dhaqaaqeen aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagayay markanna waa xubintii alabuurka iyo heesaaga iyo weliba qayb kale oo ka mid ah waraysigii barnaamijka cawayska washington ay sida wadajirkaa u siiyeen cabdiraxiin sidiiq heel oo halabuur ku nool magaalada hargeysa iyo weliba fanaanka qamar suugaani qaybtan caawana cabdiraxiin heello ayaa inagula wadaagi doona dulucda iyo qisada ay salka ku hayso maansada derbijiifka oo ku saabsan carruurta hoyla-aantaha bal ugu horreynba cabdiraxiin heello haynoo faahfaahiya maansadaasi wallaahi sharcan waxay ka mid tahay su-aalaha aan ka boqoy la weydiiyo waa dareen way adag tahay inaad cabirto dareenka qof kale markaad adigu dareenkaaga cabirayso way ka adag tahay oo waxaa ka adag inaad cabirto dareenka qof kale aniga aniga oo dareensan inay tahay mas-uuliyad weyn oo dee inkastoon xil iska saaray waxaan dareemayey inay tahay mas-uuliyad weyn inaan caruurtaa inagu darbajiif baynu nidhahlaayo hoyla-aantaa aan dareenkoogii soo gudbin kari waayo inaan meel kaga dhaco xaaladii dareenka iyagu ay dareemayaan inaan meel kaga dhaco sida ay u dareemayaan aan usoo gudbin kari waayo markaa waxaan wakti gaaran siiyey oon la kulmo la sheekaysto la fadhiisto si aan waayahooga wax uga ogaado baan siiyey intii aan ku jirtay aan ku jiray xog ururintaa waxaan xasuustaa wiil yar oo dhalinyara oon ku qiyaasay inuu yahay ilaa labiyo toban jir baan waraystay aan ku wiri waxaad ii sheegtaa bal nolosha labada waqti ama labada xili ee kugu naxdinta badan su-aal ilaa imika maankayga ka guuxda oo aan inaba de ka goyn buu iigu halceliyey wuxuu igu yidhi waxa labada jeeraan xasuusta nolosheeda iigu naxdinta badan waa marka roobku soo yeelayaashu soo daayo inta badan idinku waad faraxdaan waad reeraysaan aadna waad usoo dhaweysaan laakiin aniga aad buu ii dhibaa markuu roobku soo yeeryeesho waxaan ku xasuustaa buu yidhi annagaoo yaryar in mataantayda ila dhalatay uu qaaday isaga oo daad welibana sii wada iyadoo gacanta ii haadinaysa inaan waxba u qaban kari waayo mar walba waxay hor yimaadaa oon roobka arko inkudkiisa iyo hilaaciisa waxaan ku xasuustaa mataantayda yarayd iyadoo anigoo arkaya oo daawanaya waxla aanan u qaban karin waanu yareereen buu yidhi dooxan dee hooyagaygu ahaa hooyo ma noolayn aaba ma jirin nolosha waa qof dee qofka labaad ee ii soo labeeya ee haddee waayo nololeed tahay ila qaybsanayay waxay ahayd waa qofka aan walaalaha nahay iyagana habeen madow baa daadkaas soo rog madow u qaaday mar walba waxaan xasuustaayo niyaddeeda kusoo dhacday buu yidhi roobkaasi soo yeeryeesho sawirka inanteeda walaashayda mataantayda anigoo arkayo roobkaasi qaaday markaa marka labaad aan xasuustaa aan aadka u naxaano waxa weeye buu igu yidhi markasta waxnimadii anigoo soo kacay ama sidaanu ka simannahayba anagoo soo kacnay oo rabna inaanu wixii magaalada bal inaanu u qanaafsi tagno wix ilaahay naga siiya aanu u doonano anigoo safradoonaya markaas waxnimadii arko ama ay jidadka igu dhaafaan ubad yaryar oo aniga ila mida ila da-a oo aabayaashooda ama hooyooyinkooda wadaan oo dureys qurux badan xidhan oo iskuulkii lagu wado waxaan xasuustaa buu uri anigu noloshaan ku jiro ama markiiba waxa niyaddeeda kusoo dhacda waktiga labada an- aniga iyo wiilkaa yar ama gabadhaa ama wiilkaa nakala kaxeeyey yani ilmaha yar ee hooyadii usii waday iskuulka iyo anigoo imika doonaya oo usoo kacay ama u dadaalayay wixii aan cuni lahaa wixii aan ku quraacan lahaa raadintiisii anigoo usoo kacay baan jidka isku dhaaftaa buu uri ilmaha yar ee mustaqbalka qurux badan loo diyaarinayo markaa labadaa jeer ba waan xanuun markana waxaan xasuustaa noloshan aan ku jiro adeegeed bay hor yimaada markaana waxay hor yimaadaa inantii aan olaalaha aan dhigashadeen markaa way adag tahay anaynagu yeeray
waxaa muuqatay inaad wakti la qaadatay oo aad u tagtay si kale kagamaan bixi karaynba wagaag ma adigunbaa markii aad la soo joogteed xogtoodii soo heshay ereyadan ku cabiray mise waa waxyaabihii ay kaala hadleen ee ay- oo qodobaysan bay noqonaysa dee horta anigu ma dareemi karo oo hooy la-aanna maan ahayn hoo guri la-aanna maan ahayn oo cuntada waan haystay de mustaqbalkayguna waabuu diyaarsanaa oo waa sababta aan doonayey inaanan uga been sheegin dareenkooga igu kalifay inaan waktiga la qaato waxa weeye inaanan ka been sheegin maadaama anigu aanan hooy la-aan ahayn aanan sheegi karin dareenka qofkaas uu dareemayo waa wixii ay carruurtu iga sheekeeyeen oo sugaamisan waa wixii carruurta ay iga sheegeen oo sugaamisan waa wixii ay carruurtu ay tabanayeen oo sugaanisan inta badan markaynu een, eh, saynu ku naqaana suugaanyahanada ama gaar ahaanba abwaanada ama hal abuurka cidda heesaha iyo waxaa samaysaa laguma yaqaano ama kuma badna baan idhaahdee ciddii sheekadu ay khusaysay ama ay ku saabsanayd markay ereyadii sameeyaan inay u dhiibaan haddana isla waxaad moodaa heestan inay isla dhallinyaradii qaadayaan codkoogii maxaad ku xulatay iyaga
markii ugu horreysay horta waxa waxaa ku luuqaysay eh, barwaaqo axmed inan la idhaahdo oo hargeysa degan oo jaamacadda eh, hargeysa welibana baratalowga markaa oo oo cod aad aad aad u wanaagsan leh ba iyada laftarkeedii dareenkan uu qaaday markaa facebookaan soo dhigay iyadaa deetana kusoo luuqaysay sidii baa lagu soo geliyey marka ugu horreysa tvgu carruurtana uu ku qabtay oo waxaa dul saaran codka inanta markii dambena ay carruurtu maqleen dee iyagii bay dareenkoogii uu- maadaama uu saameynayo way xiftiyeen imanka ilmo yaroo wal oo oo- oo hoyla-aan ah oo suuqa hargeysa jooga haddaad weydiiso eh, maantada wuxuu xifdisan yahay sida qur-aan oo wax saameeyey ilmo wal oo suuqa jooga haddii aad weydiiso bilow ilaa dhammaad korku ka xifdisan waagaag markaa duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabana ma arag toliyo xiligi ii damqada anigu yani maansada dee sida uu ilmaha yar ay xataa u dhigan tahay waa wixii ay dareemayeen Een, xataa waxaa ku jira waa garnaqsi si markaad ka aragtaa haa garnaqsi ay xataa xagga dambe waxaa ku jirta isagoo ilmaha yar ka hadlaya marka ilmaha kale iskuulka loo kaxaynayo waxa uu dareemayo waa dareenkii dhabta ahaa ay ku sugnaayeen iyo waxay waxay tabanayeen aad iyo aad marka waxay odhanaysaa duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabana ma arag taliya xidid ii damqada dadkana kuma lihi dareen kuma lihi walaal waxaan u hoydaa derbiga baahida dacalkayga taal ayaa dawarsiga i baray darxumo badan baan qabaa dubkayga waxaa ku shidan dabku waa i hoy suray handoora mar baan lahaa damiir togan baan lahaa inaan dadka caawiyo doctoor noqdo waan jeclaa waxseen la dakaamayaa dantii waayahay xiray dulliga nolosheen ku jiro dantayda waxaan arkaa da'daydu markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon ayaan qura deeq ma helin farxadda waan kala didnaa waxaan gashadaa dariis maryaha duuggeed qubtaan dux iyo iidaan ma cuno dugaag waxaan qaybsannaa hambada aad daadisaan badh baa daaco una go'ay markay waayeen dabiib badh baa dhaxmuhu dileen duufaankiiyo qabowga daran barh baa daad soo rogmaday habeen dumay uu la tegey naftooda barh baa deldelay markay dunidii naceen aqoon-yahanama darsaan xaaladda darbijiifku yaal digriga culimmada wadaadar alle nooguma hadlaan dastuurkuna wuuna gabay qoraaguna wuuna tagay dad- dadweynaha uma bandhigo ciilkii dacastaan la dhibay waxaad dareemaysaa in de xaaladdoodiiyo caadiga kuu saburmaysa shuruuco hidiyo hidi hidi idiyo hidi ah hidi idiyo hidi duruuf adag baan ku koray daryeel hooyana ma helin dadaal aabana ma arag taliyo xididii damqada dadkana ku malihi walaal waxaan nu hoydaa derbiga bahida dacalkayga sal ayaa dawarsiga i baray darxumo badan baan qabaa dubkay iga waxaa ku shidan dabuku waayuhu isudhay handoora mar baan lahaa damiir toogan baan lahaa inaan dadka caawiyo tigitoor noqdo waan jeclaa waxseen la dakaamaya dantiyo waayahay xidhay dulliga nolosheen ku jiro diftay idan waxaan arkaa da'day idan markay tagaan dugsiga iyagoo qurxoon ayaan qura deeq ma helin farxaddan waan kala didnaa waxaan gashadaa dirays maryaha duugeed qubtan duxiyo iidan macuno dugaag waxaan qaybsanaa hambada aadaadisaan barbaadaacuunu go-ay markay waayeen dabiib barbay dhaxamuhu dileen dufaacankiyo qobowga daran barbaadaada sooragmade habeen dumayuu la tegay naftooda barbaadabdelay markay dunidii naceen aqoon-yahanama darsan xalada derbi jiifku yal digriga culimada wada daralle noogu mahadlan dastuurku nagu nagabay qoraagu nagu nadagay dadweynaha uma bandhigo ciilkiyo dacaskana dhibay kuwii dadka ii higan agtooda ku daalane maxaan calayahow dushiyo daruurta kasoo lushaa darxumo hoostaada iyo lur iyo dalandoolku maray rag iyo dumar baanu nahay rag iyo dumar baanu nahay da iyo dhalin baanu nahay abay idin la dayriyey waxaanu rabnaa dareen darayeel iyo nolol haboon guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo